walaalaha idin soo gaarsiiyanaya aad iyo aad baa alxamdulilahi ugu mahadcelinayna ilah baa mahadtaas kale si wanaagsan baa naloo soo gaarsiiye oo waa dab insha allah xaafada koowaad baa hadda la soo gaarsiiye oo qaar bay inta harsan yihiin laakin xaafada kalena way noo dhiman adiga waxaa kamid waxaa kamid ah bacyaha roobka biyaha laga saarta baleero iyo alaabooyin baa naloo sheegay ilaan bacyaha xirin baan aragnaa laakin guriyadu ma baarin waxaa kamid ah guryihii ku dugteen ee magaalada inaysoogaarsiiyey aa waa sidaa hawsha marba meel baa joogtaa waa la kala qaadaa ilaan neefka jiila haduu dhiiroodo waxaa la yihahdaa xixxiban baa loo kala bixiyaa marka lugluqii loo saar lahaa weeyo hawsha sidaa ukala baxayso baa loo kala qaadayaa wax weyn baa hawsha noo qabanaysaa laakin howl badan howl badan oon ubaahan aya intaaba eedaa on dhagaysanaya kuwaan duuliga ee kuwa qeyboodaba waxaan ku codsanaynaa iyo antiiba oo hoosheen wax ka karto muslimiin baa halkaa maamul ha ahaadaan maamul ha ahaadaan masana uqaal ha ahaadaan culmaaudin ha ahaadaan waxaan ka codsanaynaa si wanaagsan in wax naloola soo gaaray baan doonayna